bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fayli meerba isrogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinnimo aad hagalaytu taarikhdiya keedinta tumi labada bilo oktoobar namada kun iyo tumi sagaalka qodobada shirka digsan barnaamijka kulanku warsan oo namada kheer ee nasiinkaay waliba ku mid aha gudoomiyaha degmada ceelberde ee gobolka bokool iyo weliba usu korbeya dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde oo maalmo ilhadhaafi meelisay ku dareere haddaba wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya qaab seen dhisayta degmadaasiya barnaamijka siinkaaya khyaaraya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudaha dilaar waliba ku mid aha gudoomiyaha degmada welaweyn ee gobolka shabeellaha hoose cabdiraxmaan siidow iyo weliba hoose ku warbeya xaaladda degmada welaweyn ee gobolka shabeellaha hoose welibana hoose sheegaya in degmada welaweyna iyo wili go-dan saaranya islamarkaasna maamulka koonfur galbeed soomaaliya ilaa iyo haddii walanqobana xaaladda bini'aadanimo ee ku teegin weelasay haddaba sababta meeta dhugunsiyaala barnaamijkaas inkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudaha dilaar akhyaar ee weliba ku mid aha madaweyneyaalka ingiri dambe ee amari soomaaliya saasoo kale maamul goboleeda dalka oo ku qayb galay xafladda alemisaarka ee madawynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe yaa afku furdeenga walibana saasoo kale eedan iyo dhaliilbaya umuujana xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba dhugunsiyaala siyaasadda dhexaysa maamul goboleed dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya xilligana abjaro doona intayna ku dambeoyi doonta barnaamijka sinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudaha diilar waliba ku mid aha agoonyahan ibraahim aadan isaaq oo ku midaya agoonyahanada kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo waliba usiina dhaliiliyo saasoo kaleba eedeen usan jeedaya madaweyneyaalkii hore maamul goboleeda oo usan koraya shariif xasan sheekh aadan walibana usan sheegaya inay shariif xasan sheekh aadan usan ku dambeeya arrimaha badiyo saasoo kale xaaladda ta ku darata magaalada kismaayo haddaba eedaynta shariif xasan injeediya kheeraya meeta mayna ka damboya barnaamijka siinkaaya qodobada aas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo namadan siinkaaya barnaamijka oo koliba saari waa siirdare sii doona akheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka nanka farsamada madax ku-deerta waliba imaamadu doone saaxiibkayga bilaal hilaal markal iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay khiyaare markaa weliba hawada sinkale hamiin fayn idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nadarata barnaamijka kulanku warsan caalaba waliba hasaare waan sirindarasiya dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka ku bilaaway qodobkan korey dhugunsiyaala gudoomiyaha degmada ceelberde ee gobolka bokool yaa weliba use korbeya xaaladda degmada ceelberde ee gobolka bokool usoona sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weli iyo hagaajii weysanta dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde haddaba gudoomiyaha marana la kulami iyo walibaan ulkuweyday arrimo hoose iyo saasoo kale xaaladda degmada ceelberde xaaladda guud bismillahi raxmaan raxiim xaaladda guud ee degmada ceelberde aad bay u fiican tahay roobkii waa ka da-ay nabadgelyadu waa boqol kiiba boqol waxaa socday shirki maamul simaynta degmada ceelberde kaasoo hadda meel fiican marahayo oo gebageba ku dhow si qurux badan bay odayaasha wada hadleen markii uu madaxweynuhu furay shirka kadib fayskii hore wuxuu ahaa dib uheshiisiin dib uheshiinta waa dhammaatay kadib qabaa'ilaadkii kala duwanaa baa iskugu yimid odayaal dhaqameedkoodii waa wada hadleen iyadana waxaa waaye gebagabo waaye biidmillaahi kariim isbuucan soo socdo waxaa bilaabanaysa soo xulitaankii xubnihii golaha deegaanka ka qaybgeli lahaa si ay u soo doortaan guddoomiyihii degmada iyo guddoomiyihii ku-xigeenkii marka guud ahaan jawiga ceelbirde halkaasuu marahaya xaaladeedu waa degan tahay waa boqol boqol xaaladaas ceelberde waayahay marba haddii ay bilaawatay dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde qaabna ay u martay wasaaradda misleedihin qaabka hadda ku socdo waa qaabkii looga habboonaa oo wax loogu bedeli lahaa
waxay u martay qaab aad u wanaagsan oo qurux badan oo habraaci lagu soo dhisi jiray golayaasha deegaanka ee degmooyinka iyadoo la maraya dastuurka iyo sharuucda u yaalla koonfur galbeed wasaaraddeeda arrimaha gudaha marka nidaam lagu qanacsan yahay oo dadkuna u dhan yahay ayuu ku socdaa rooba baa sheegtay ka hor degmada ceelberde waa sidee abaarihii iyo xaaladaha guud nolosha dadka ay ku noolyihiin abaar aada u adag iyo biyola-aan baahsan baa ka jirtay guud ahaan hal ceel oo hal ceel riiga baa ka qaban kii labaadee la qoday weli ma shaqo gelin laakiin halkaa xabaa ka qodnaa awel halkii xabana waa ku filaan lahaa dadkii iyo xoolihiiba alxamdulilah ilaahay baa ka soo gaaday roob fiican baa daawo lagu dirsaday laakiin marka horeto biyola-aan badan iyo oon badan baa jira marka waana laga baxay insha allah waayahay waxaad sheegtay in golaha deegaanka uu hadda socdo ceel berden uu ka socdo marka gudoomiyaa lasoo doorana le marka adiga adi naftaada waxaa tahay gudoomiyaha ceel berde maxaad is leedahay adi naftigaada waa ku imaan kara hadhow waxaan rajaynayaa guul inaan maadaama musharaxa inaan mar labaad ku guulaysaan ayaan rajaynayaa waana waxaa wey waana barnaamijaan ku qanacsana haddii aan ku guul daraystana waa iyadana waa ku qanacaya waayahay ceelberde waxay xuduudla leedahay dhanka iyo etoobiya bal dadka qaar waxay sheegayaan in ceelberde ay ka mid ahayn gobolka boqol arrintaasi bal haddaad faahfaahinaga siisid
wallaahi ceelberde gobolka boqol bay ka mid tahay waa koonfur galbeed waa soomaaliya etoobiya xadka si la mid si degmooyinka kaleeta soomaaliya uu xadka u maro ayuunbuu xadku maraa wax ka duwan ma jiro dadku laakiin way jirtaa in dadka degan ay xaggaa kaleetana xadka degan yihiin oo dhanka shishe etoobiyan ay degan yihin laakiinse wax kaleeto oo oo saamayna kuma ay laho waxaa weeye ceelberde degmo toddobaatan iyo labadii la sameeyey degmo ay ka mida degmooyinka gobolka bokool uu ku faano dhaqaalaha ugu badan ee dakligii iyo canshuuraadka layihahda uu ka soo baxo marka degmo si dheeldheela etoobiya ku noqon karta maha waayahay marka dhowaan halkaasi waxaa gaadhay madaxweynaha koonfur galbeed bal mashaariicda idin ballan qaaday iyo waxyaabihii idin qabsoome
mashaariicdii madaxweyne ballan qaada qaarna waa fuleen qaarna waa sugaynaa marka wixii dhimanna waxaan ka codsanaynaa in uu sida ugu dhaqsi habaa noo soo gaarsiiyo wixii qabsoomayna nooga mahad celinaynaa waayahay ugu dambeyn maxaad baaqa soo jeedan lahayd waxaan baaq soo jeedinayaa in degmada ceelberde ay ka qayb qaadato doorashadaas si loo helo golo deegaan oo loo dhanyahay si loo gaaro nabadgelyo waarta si loo gaaro horumar waara waxaan soo jeedinayaa in dadka ceelberde ku nool ay si qurux badan uga qayb qaataan dhismaha maamulada degmada ceelberde
shoobla shoobla haa shinew sidee umaymay wada geerka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gorodaayo wed alla wada shugri shabdhuure ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may asan shaakir waybuwa warshada isbuunyadan katayida fayla soomaali
olow hoosaas ardaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hundurma shahaad inhayna iyo isbuunyo shabshal bana inhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsan ayaa kuguda jirnaa weliba hoodasinkaleh miinfan idaacadda warsan siyo tis iyo dhegeysan lama gaarteysa muujadaha kaagaaban aalada live streamka guud ahaan caalamkuna dhowsi kortanga weliba hoodasinkaleh kheeraya hamiin faylanga gudoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose maxamed siidow cabdiraxmaan iyo weliba usoo ku warbeeya xaalada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose weliba nuusu sheegay gudoomiyaha inay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhibaatada ku teegan degmada walaweyn ilaa iyo hadda walan ku qabana haddaba gudoomiyaha dhaliilasay marana waa ku weydiiya weliba usiin ka jawaabay
بسم الله الرحمن الرحيم مغاية مال الأراء محمد سيدو عبد الرحمن وهبا أها قدوميها دقمد واللوين أهنا دوغ دقمد واللوين ولا حالة قود دقمد آذا فايلنتا والإبلا مجرو لنا نبتقلية دا بغل كي بغل معناها ما الله سهل نبتقلية قبلنا قدها مقالة دا إنك استمر كي مقالة تولوين شيء لآذا وإن نمكي أوين شباب أهاين روغان لكن قدها مقالة دا بغل كي بغل الحمد لله نبت أو aad iyo aad macnaa insarayta iyo haysana taasoo nin suurta geliydi in wal badan oo degmada nin qabsoomaan hay-ada badan nin kooyaan taasoo macnaa aan suurta geliydi amni amni diin jirnay intaas hay-adoodba magaalada mkooy fadneen waayahay marka dhowaan wali baan deertayni degmada ku dareera dhismo oo jidita eh oo isgaan ku dareer marka qaabna ayaan uma tahin dhismooyinkaas wallaahi runtii macnaha waxaa waaye qofka duus in talana waxa waaye laakiin keliya baa la dhahaa runtii dadka iyo iska taladeen dhallinyaro odayaal iyo maamulka oo iskaashadaayaan ee arrintaasta macnaa dhaqaajiyaan runtii macnaa wadadaas contract iyo linhale oo wada laami ee la saaraa oo hay-adtiis balaas nin suurtagelida xataa kambani iyo ka guulaysada in arrintaas oo suubiyo laakiin kambanigii haddana ma aqaan shaqeeya waaye hooli qabada waaye kulley cilada jiraan dartiya kulley had maa rajayaana in kambani kale oo hadda oo hay-addii kibareya jiida sida hadda aan xogta aan ka hayo laakiinse inta taas aldaarnuba maadaama wadadii eta halbowlihii magaalada dadkii iyo isxilqaameen maamulkii degmada inkahorooy odayaalka jiraan iyo dhallinyaro oo runtii macnaha oo fikireen iyo la isxilqaameen taladii niilkooyan maamul ahaan unan garabka siini walaa una awoodnina in qabani walaa dhaqaale oo markaas una tabartaan la egna macnaha meel ka bilowni tan kale macnaha gaadiidka iyo ganacsatada iyo bulshada caadigaba lacag weyn ku aruuriyay iyo in taas macnaha aad nin kaalmayti kadibna deeq oo magaalada koyti oo seefshil dalan nunkoyd hay-adda gareeda dhiibaaso ee shacabkii haddana mayka kala galeena in qof walba oo deeqdaas qaadaday inaa haddana waddadii lacag usun si gooni ah inka caawiyay ee dadka isku xilqaameen taasaa runtii aad iyo aad marka dambe ninka fududayta inkastoo hool intiya badan mar hore qabsani lacagihii deentii oo dadka lagu qaaday waxyaabihii dhan meelaasiya ilaahay sununku biyi waddadiin had macnaa nin hagaagsanta inkastoo hadda xilli roobaadkii la galay iyadoo walyar dhimin hadda roobkii oo oo bilaabida laakiinse waddadii sidii hore nin dhaanta alxamdulilah oo lag socdo hay baawurtay yar yar socdaan waagii hore markii roob saacan qubado wal baawur yar oo la dhaha oo magaalada socda jiray ma jirnay laakiinse hadda alxamdulilah baawurtii yar iyo kii wiin labadaba isla socdaan waayahay ganacsatada qaar uuna la herin ee degmada walaweyn waliba ay sheegana inay ganacsato qaar iyo wal ballan qaadeen wadadaas dhiso ee ilaa welina aan helna marka jirana wal oo caqabadooyin oo ka heryar dhinaga iyo dhagaalada weli isa ku maqanyahay degmada والله هرت جنا عصبته الحمد لله أنت ولا إنكسار إنك توصل لك فضايا على كحالنا هذا أفضل ولا أس أودس إيه معنا ما الله سأن ديبي ركبنا أول إن ديبني معنا ما الله سأن أسكو جرام بين آدم أسكو مد معه أف معنا ما يكلا دولة دول مسؤولية وكلا دولة اللي مدو من هاي سدنا أس أيو ولا أس ديبي لدولة دول كلا ولا أس مؤقيام فلتقاربة مركا رنتي معنا الحمد لله ذلك دير كدب كل على حال قولي سنة وده أنها جاي سنة waayahay rooba qobodii ee waddadana sida nadana waliba ninshaani biyo galeen oo dhismaan weli dareer marka roobabka saameyn ku leedana dhismo dareer oo waddada walaahi kuley saameyntii macnaa lita inkastoo had marka hadda roobka xoogshay qubadahay aan hadda oo magaalada baydhabo roog oo degmada in roogne marka laakiin roobka bilaawdaayana intaan roogi maalinta sabtiga aan magaalada isku bi roobkana maalinta axadda bilaabeda marka kuley saameynanka weeldhada sidaan hadda aan ka waraysada meelo qaarna macnaa runtii aadaa macnaa meel oo linka guulaysada oo meel alka socda jirnay marka roobka saacan qubada hadda caadi linka socda alxamdulilah inta yarka dhimin dhammaystiradaan waaya marka degmada walaweyn ee gobolka shabeelle hoose muddadii adaa qobatay maadaama dhibaatooyin badan gobolka shabeellaha haysata dhinagii isku dareero ganacsiga iyo goobo caafimaadka ku waramta
horta ganacsiga degmada walaweyn isku socda caado wadada xamar iyo walaweynna manoo hirin oo ganacsatada iyo dadka shacabka sacad kasta socda koraan xoogaa caqabad dadka dowladda iyo iyo amuurasho ka saabsan ilaa waxoogaa socodka mar walba dhibka eya laakiin dadka shacabka iyo ganacsatada caadiga saacad walba alxamdulilah ilaahay in liinmahadii iyo fayle socdaan saacad sideed saac todoba saa habeenamadii liinbaahida xamar liin socda kor dadka shacabka ah waxoogaa bas isbaarooyin oo waddadaas yaalaan oo oo xoogaa dadkii dhibaayan intaas maahane cadow kaleeta oo ummadda dhibahoy macnaa lukunabad qabe alxamdulilah dhinaca caafimaadkana degmada male cisbitaal weyn oo oo degmada ah hadda waxyaaba un baydhow hadda in roogno oo hadda kumidis aan gacantay hadda aan ka haayo iyaaba kumid ayuu kan qodobka koowaad iyo kumid ah ilaa iyo lix qodob waay qodob koowaad caafimaadka kumid ah un helno cisbitaal marka runtii taasna macnaha hadda codsigaan oo wasaarada oo qorsheynta wasaaradda arrimaha gudaha iyo caafimaadka kulli dukumintiisa aan wadna waana hadda sii doono marka muhiimad inkubiin waayo cisbitaal la-aan ee ku jirta degmada caafimaadka shay macnaa saasaa unku liidan waayahay goobo caafimaad marba haddii saasan liidan aad sheegday qaabse adeega caafimaadka ee un helaaya bulshada ku nool degmada walaweyn adeeg yaryar isku jiraan marka aan ku hadalayo oo kileeya caafimaadka mas-uulta galsan kileeya waa barnaamijyada waaweyn oo dhaawacyada waaweyn qofka soo daara ama qaliinka iyo marka taas xoogaa caafimaadka weyn ee ku hadalaya laakiin m c s yaryar oo dadka nafaq darada hayto ama dhaawacda yaryar oo isku fududka ah leeyaan isbitaal gaarlin leeya oo suurta geliyo aan jiraan laakiinse isbitaal weyn oo qaliin iyo walwalba emergency oo waaweyn dhaawacyada culus laga daaweeyo ayaan lahayn laakiin daawooyinka yaryarka ah oo qofka leta magaalada alxamdulilah waayahay ugu dambeynta isbaarooyinka oo inta badan degmada walweyn jirtay hagalo inta badan gaadiidleyda meelaha ciidanka u waadayaan marka isan maamulka ee tan iska daydana inay wal ku bedelaan xaaladaasi
والله اسماعيلوين كلك عبادة بدي ضد قبائل أو ديجان كأم دكتوا هاي ووضد دير أو بيدو إلا يو ولبين أفجوي بورها كوا هرير يسوي وم ولا ميل تاجن أنت بدن ولا بدن قبائل قارة قار شاتي دولة نشوف وددان أو قار عيران إيان قار عيران هاي لكن درس دولة نشوف وددان يا تطلبها إن شاء الله تاس ما رجعنا سيد مامل دولة قالت كونفرقل بس أو هذا إندكسن مدرس أنت بلين فرو يا rabo kulle in markaasaa baha doonaa hadii ilaa raalkun qabaa'ilada degow ee degmada welaweyn waliba jireen isqa qabsi iyo dagaalo ka eedan dhinig iyo ee degmada gudaasha marka arrimo wasay way hadleen mas-uuli teeganya maya dagaala dadka deegaanka oo asalka ah oo deegaanka degan dagaala dhex maraayo ma jiro alxamdulilah laakiin dagaala dad oo meelo kale ku kooyan oo magaalada rabeen inay isbaarooyin ama walkala dhikidaan iyo dadka deegaanka dhex mari jireen taasna macnaha hadda laisku guduba alxamdulilah dadkii deegaanka nabadaa ku rogaan nimankaasna hadafka ii lahaayaan iyana macnaha minsuulta galna dhammaaday waayahay may baaqi hajeedi laatiin ugu dambayntii والله ما بقصو جيرياني دتك إلى شدان نبديو نبدي أول والبيس إن مهم إن ميل نبد إنجرنا نولنا مجراس مركب كل تلية أنا نبديو إلى شدان قلت أهان دتك ديان كونفر قلبت يا أهان دك مدو اللوين نبديو إلى شدان يعمل أبصده وحيابي أودي ولا أك أو يسوب سد القرآن هنا يسوب سدان تنكل ولا أودي وكبرنا ونبان بنروجنا أو دين الدولة هي أدو بيركسر في كلمة يعني
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy kasne hadalka fadhigahanku kani kaafi academy majidku kaafiye kun i kow mara aqoonkuwa kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedo kinkeedsanta barashada dugsiga dhaha kufow i kedin waljarow kasankaakii koodii ka siranka hooshow ilankii dhisow aas aasa qoday ilmalanbardowna ilifaa ku bilaaway akhyaari ogkiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiye academy lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtaan agtaada buuxda aaway iskuulkii afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsana iigu soo celiyo casharkan ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash carruurta ma lahan cilladda ee waa
waayahay dhegeystayaal qayb dhexe barnaamijka kulanka warsan ayaa zamaraynaa waliba hoodaysan galaha kheer iyo amiig nabade idaacadda warsan cabdishiraashka ayaa barnaamijkaa saari waan siin diraysa kheeray mudweyneyaalkan kadambe oo hamari dalka iyo soosoo kala mudweyneyaalka kale maamul goboleed dalka oo caleemasaarka mudweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo qayb galanka yaa af ku furden walibana dowladda federaalka soomaaliya iyo eedan iyo ambaareen biyonjeedayana siyaasadii in isticmaalayta maamul goboleeda dalka haddaba madaxdaasi oo caleemsaarkaasi qayb galay waliba aan kureeg meelasay ku hadalay hogaamiyaha xisbiga wadajira cabdiraxmaan cabdishakuur mar kastana fursaday haysataa lunta kababeerka maanta aan taaganahay mid soomaaliyeed keliya maaha kababeer waxaan taaganahay gobolka geeska africa aan dhex taaganahay kalabeerkiisa kaasaan u baahannahay isirka soomaaliyeed ama jinsiyada soomaaliyeed ama qowmiyadda soomaaliyeed yaa badbaado u baahan maaha jamhuuriyaddii soomaaliya keliya waxaan u baahannahay marka xilkasnimo dheeraada waxaan u baahannahay aragti dheeraada waxaan u baahannahay waayo aragnimo iyo dadnimo dheeraada madaxda qaranka joogta intii aad dadka ku gey kartaan siqafka ama aad ku gey kartaan limitka ama aad ku gey kartaan xadka ugu dambeeya waa ku geyseen dadka ha ku qasbinina inay wixii yaraayoo dhisana dumaan inaan nala kala dafo oo geeska africa waa ogtihiin maray argagixisadu suuq ka lahayd oo adduunku waxa ka shiraya ahayd maray burcadbadeedu waxay ka ahayd waxa adduunka ka shiro maanta waxaa laga shiraayo waa geopolitics waa loolan iyo dan siyaasadeed nin al-shabaab dan kalena ma jiro nin barcadbadeed dan kalena ma jiro nin dad majaaco u dhammaanayana humanitarian dan kalena ma jiro adduunkii wuxuu u soo labistay dan juqraafi siyaasadeeda loo soo labistay ayadaan ku dhex jirnaa haddaan nahay qowmiyadda soomaaliyeed waxaan u baahannahay inaan dareenkeeda iyo aragtideeda yeelano madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisaba ma rabno dad dadka ka soo taliyaa jooga kuwa taladooda rabaa jooga kuwa hadda gobollada ka taliyaa jira dadku waa xilkas way kala garanayaan danta qaranka soomaaliyeed iyo danka dariska meesha iska jarto dadku way kala garanayaan laakiin ha ku riixin in derbiga la wada tago waxaan rabnaa oo kale inaan hal arrin ka dhawaajiyo waxaan rabaa hadda dowlad goboleedkii galmudugan xafladeedii xirnay munaasabadeedii waa gabagabaynay madaxweynihii waa calaama saarnay waxaan u soconnaa galmudug dhismaheeda waxaan rabnaa memberkaan ka sheegayaa waxaan rabnaa galmudug in laga dhiso maamul dadka iyo dadka deegaanka iskale ay ku kalsoon yihiin oo yihiin maamul ayaga ay doorteen oo ayaga ay raali ka yihiin waxaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaad ogaatiin jubbaland waxa laysku haystay waxay ahayd doorashada jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha maamulaysa waa ku mahadsanaya doctor xamsa war dastuurka soomaaliya qoraaya cidda doorashada maamul goboleedka maamulaysa ma maamulaysa wasaaradda arrimaha gudaha walaalayaasha ka maqan jubbaland ku cibraqaata qabraaci ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha soo u yaallo sida ay rabta madaxtooyada in loo maamulo doorashada dowlad goboleedyada ku cibraqaata haddaa cibro qaadanaysaan hadda waxaa soo baxay warkadna leeyahay guddigii doorashada waxaan magacaabnay wasaaradda arrimaha gudaha ee magacaawday galmudug kale layskuma dhegeysan karo layskumana maqli karo marka isfahan siyaasadeed oo loo wada jiraa mar walba wuxuu ahaay cunsurka aan kusoo caanamaali jiray oo aan muxuu ahay soo isticmaali jirnay asagii marka waxaan leenahay ha loo noqdo waxyaabaha muxaramaadka ah oo dhinacooda in la fiiriyaba aanay ahayn waxaa ka mid ah mandatekii ay dowladda shacabka soomaaliyeed dowladda siiyeen haddii uu dhammaaday meelahan luuqyada ahaan wax ka dayday ah xaaraan waay wax extension la yidhaah oo dalkan ka dhacaya ma jiro madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa la siiyey mandate afar sano ah mandatekiisi afarta sano ahayd toddobada february laba kun iyo labaatan iyo kow uu ku eg yahay madaxweyne waktigaad haysataa weli fursadaad haysataa weli shan iyo toban biloodaad haysataa weli waxbaad samayn kartaa weli dadka soomaaliyeed oo dhammaa waxaas weyn yaa raalli ka wada ah oo inay kugu kaalmeeyaan diyaar u ah muddadaas aan sheegna ka hor xilka laguguma haysto horena laguguma haysanin go-aan gaarista iyo mas-uuliyadda aday ku saaran tahay laakiin qofna mas-uuliyadda mustaqbalkiisa iyo magaciisa iyo heybadiisa iyo dowlad iyo yani dadnimadiisa iyo amnigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo midda guud inta qof gaara ma saarna qaanuun iyo maxaa loo sameeyey dastuurka maxaa loo sameeyey hay-adaha dowladda ee kala duwan ha ismiisaamaan ha is ilaaliyaan layihi maxaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey inaan hal qof gacanta inta garab indhaha laysku qabsado gacanta garabka laga saarto inta layska daba kaco qar iyo doon inaanan kaala dhicin daraaddeedaa loo sameeyey waxaan leenahay madaxweyne caqliga ha soo noqdo talada ha soo noqoto ummadda soomaaliyeed inay kula shaqayso way soo caddaysay inay raalli kaa tahay horey kula soo shaqaysay maalintii lagu doortay ilaa maanta welina waa talaan leenahay ra'yiyaan qabnaa marka aanan waxba ogeyn oo dadku aanay waxba ogeyn weliba waxaa laga yaabaa inay jadda shakariyaan waxyaaba qaarkood aan sax ahayn ay ku dhawaaqaan madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay maanta reer jubbaland oo guddiga guddiga doorashooyinka ugu horeeyaan iyo shacabweynaha iyo xildhibaanada iyo ciidamada wuxuu yidhi dowladda soomaaliyeed waxaan diyaar u ahay wada hadal iyo wada shaqayn in laga diido wax saxa maaha marka dowladda soomaaliyeed waxaa ugu baaqaynaa inay heshiis ummadda soomaaliyeed la qaadato gaar ahaan ogollada la qaadato doorashadana doorasho xalaala laga heshiiyey ay noqoto maalmaha anaga waa tiriyoohaynaa ayadana ha tiriso ayada waxay u dhaqbuu haysaa maalmaheeda inaysan dhaqaaqaynin haddaan gadaal u noqdo san- setembartii hore markii ayna dhex galeen aqalka sare waxay yidhahdeen toddobiyo tobanka noofembar ka hor ma hadlayno anaga toddobiyo tobanka noofembar inta laga gaaraayo anigoo iga dhammaanaysay ayagana waxbaa ka go'ay haddana waxay yidhahdeen ilaa axmed madowtiisa ogos laga gaaro ma hadlayno madaxweyne axmed ma waa ka dhammaanaysay toban waxbaa ka go'ay toodaa loo yimid marka wakhtiga waa dhow yahay waxaan rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed si dimuqraadiyada soomaalinimada islaamnimada inay inay u wadadaan aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa dadkii walaalaheena oo maanta noo yimid oo dowladda deriska ka socday iyo dadaalkooda iyo sharaftooda siay noogu yimaadeen waan ku mahadsanyihin asalaamu calaykum waraxmatullah
alla dhigaba unugu ka umayda ka sheego for ilaa caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay le'ta adiba idan shaantay arag farxadis adiina aha aamiya inaad eta marba maku hilmaagna sax aanasayla ini eta adduunka lagu aqoonsaday itaalkii bidhaanta onogilisiyo ku enfayla dhiirshay axsan caanuu maamilas
asliyay may jar ma asiibi onogun hanaanada owlaadiyeyna sabonkii onogiya geeka kasuwaysantaa in ertoy sidaasay hafaayidaan anhiriyaa haani hore ka aalahay hafaayada anhirtiyan yus liibian hayne alla maya adishanta ee rabto arantana hilmaanti hootan anhir hunag hafaayidisii anfacasay ebadka asareexa fadi hafaayadan yus liibiyo oo ada ku helaasa shaaficii farmashuutikal andhaja
waayahay dhegeystayaal qaybo dhexe barnaamijka kulanku warsan ayaa samanayna weliba wada sinkanaha kheeraya ahmiin fayle cabdishiraashka ayaa barnaamijka saari waan siindiraysa dhegeystayaal aqoonyahan ibraahim aadan isaaga oo ku midaya aqoonyahanada kujeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba usoo ku hadalaya siyaasadan dhexayta maamul goboleed dalka iyo soo kala dowladda federaalka soomaaliya welibana usuu sheegay in maamulka jubbaland siyaasadii xilligii bilowtay oo haddaba usa gacanta usoo kala jara shariif xasan sheekh aadan madaweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba aqoonyahanka baranqata teleefonka idaacadda warsaan kala xiriiri iyo welibaan uu kuweydiaya sababta iyo soo kala dhaliilasay meel usku sheenay xaaladda kismaayo aadan ula socnaa xaaladda soomaaliya oo dhan baan la soconaa waxaan waa wax yani madaloobayo hoose wax ku toosan ee meelkan lagu gaaraa lagu isbaabsimaayo waaye waxaan ciyaamahan ciyaamaha danaar ka orda yani markii hore islan doorashadii hore kowda ahayd qaladay ku dhacday ii nin alle inasiibay buysta ahaa kii faralaabka hadda weli unbay maaragtay ku bilaabatay sida la la socnaatay wadankaasna gacanta u galayna yani waxaa ku sabab lahaa shariif shariif xasana ku sabab ahaa oo koonfur galbeed madaxweyne ka ahaa waayahay wa- wa- een, mudane eh, shariif xasan sheekh aadan waxa uu madaxweyne ka ahaa eh, m- koonfur galbeed ee soomaaliya een, taasni waa eh, jubbaland axmed midoobe ayaa madaxweyne ka ahaa marka eh, mar labaad uu soo laabtay een, marka maxaad u leedahay een, shariif xasan ayaa ka dambeeya arrimaha hadda ka socda eh, kismaayo markii ugu horeysay oo ma- madoobe nin wadankaas u dhashay ma ahayn soomaali galbeed buu ku dhashay dalku ku dhashay jabhadihii yani waayo dagaaladii yani islaamiyo ayuu soo galay dalka meeshana buu iska halaabay xadifasanna wax waaluu sheegtay loo kala qaatay yani hadda ma sugi karo waxbaa iska jiray arrimahaasna waxaa lagu soo dhigtay ardi sababa oo shariif xasanna yani markaas madaxweyne inuu noqdo unbuu minista chairmannoodii iyo qowmiyadka dadka kiradiya dal isla markaas waxaa loo fadhiyay yani shir bilingii nabada ah meesha la yidhaahdo a b c sii baa la fadiyeeyey inba maaragtay odayaal wax garab ahaa marka shariifadii sida madaxnimo u helo ayaa dalkaas u dhiibay asagaana ka sabab ah hadda kadib lakalay markaas darbu kadiyey hadda ma kadin karo waa la bartay waa la ogaaday saasuu maaragtay ninkaas horta meesha ku galay ummadii meesha ku laheedoo degdeneed waa la yidhaahdaa kismaayo aniga markii kismaayo xildhibaanadii laga soo doortay ugu horeysay waadi yani kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii daakhilida la qaadanayay kismaayo waxaa xildhibaano ka soo galay ibraahim unley iyo nin kale sina axmed uu ka soo galay wax yani madaxweyne ahayn labadaas ninaa ku diyey hadda dhulkii dhan baa la boobay la xalaaltay ilaahay xaggiisana yani asaga caalim ku ah kolley gaasiinta asaarkale qowmidii meesha degneed madaxweynea u badneed giilgiil niman la yidhaahdo oo yani soomaali ka kooban baa yani degneedi konba afdiirtay ninoo haddii mas-uul noqda yani si kasta arrimaha yani faroodho duubinayo dadkaas saasaa jidduug buu ku soo galay markii ugu horreysayba waa ku bilaartay hadda yani kookii ladaaba doorasi noqotay wax alla wixii adagnimada adeegsan kara wuu adeegsaday odayaashii beerahaas ahaaye oo dhan inta bedelada kuwa asaga saartay oo asaga taaba u ahaayo maaragtay magacaaday ummadda raalli kuma ahaan waa lasla og yahay soomaalida dhow meel kastay joogtay waa og tahay inuu arrinta sada doorashada hadda u dhacday dadka kasoo qayb galay doorashadaas ayagoo madaxnimo rabay xildhibaan xadig iyo ninka la yidhaahdo ali dhowr qof baa isku dayday inuu maaragtay xilka qabsan sooreeda ka mid ahaa meel kasta loogu yimid buu maaragtay dalkii hore buu wuxuu samaystay waayahay waayahay waan gartay marka markii loo eego axmed midoobe oo hadda yahay madaxweynaha maamulka jubbaland saaxiibadiisa kale ee maamul goboleeda sida shariif xasan iyo cabdiweli gaasa xilka way ay ka baxeen oo siyaasiyiin kale cusuba la soo geliyey marka maxaad is leedahay axmed midoobe ilaa iyo hadda wuu ku taagan yahay axmed midoobe waa malab buu dhadhamiyey imaamaadka iyo waxaasaa loo eleysiday yani ayagas qaangareeyey yani hadda madaxweynaha buurdigeer meesha joogo soomaali soomaali madaxda hadda maanta soomaali u dooran ma ogoleen carabtaas yani waxa kusoo jeeda waa fi xariifkii ka allaabay waa ogeydeen marka hadda yani dani isagana hadda yani dekedaas waxaas profesorod maraka la yidhaahdo ee imaaraadka ka leedahay lagadaas muujinaya hadda dhammaan waxaan ordaya oo meesha u jeedaba yani saami baa meesha ku leeyihiin rag oo aan moodaynin inuu waxaasi guuriyeynayan ayaa soo galay sheekh shariifa ka mid ah madaxweynihii hadda ka tegay xilka ayaa ku dhiga dad badanaa maaragtay meeshaas yani ishaas maaragtay imaaraadkaas yani kasoo hadda laga helay ayaa soomaali duwan wahaya soomaaliya meel kastay joogaan waxaan u sheegayaa rasmina ah inaan hadda maanta soomaali cunugka yar iyo ninka weynba siyaasi waaye keli hore maaha dadka waa ilbaxin waxbay barteen nin walba waa odurusi karaa waa qiyaasi karaa waxaa waxay ka dhacayeen inay tahay abudawi ay tahay waa loo jeedaa maca somalilan iyo meel walba ay faraha la gashay ayaa soomaaliya burburinaaysa caalamka waxaanu sheegaynaa dowladan carbeed dowladaha carbeed inay la hadlaan ay wax ka qabtaan dalkan dal muslima waay in ay burburiyaan ilaahay raalliko ma aha waxay ay u jeedaanna ma helayaan dowladan hadda lasoo dhisay federaalka ah dowladaanta ma soo fuulin hadda ka hor waayahay mudane aan kaa dhaxad galo dhanka waaye dowladda federaalka soomaaliya keedi mudo ay ka dhamaysato hata waa bashkashaadii faragelin baa lagu hayaa hadday sheeka ka mid a markii la dooranayna aan alada ka fiirinayay aniga baydhaba joogay markii codkii laga badiyay arkay maaragtay tanasulaadu tanasulaad ugu tagay farmaajo arrintii saasay mada farmaajo ku lumlay madaxweyne waayahay waxay ka xanaaqsan yihiin farmaajo iyo khayro maxay isu yihiin maxay kala furfurila maxaa furfurlaysin kuwa ra-iisul wasaare soo dhammaystay oo raaliska ahay ma jirto intii soo fooshay madaxweyne waayahay een ale- aan- een caleem- caleemisaarka madaxweynaha maamulka jubbaland muwaadiniin ah ilaahay khayr ha siiye ilaahayna ka jaajina waa heshiis waa dalka iyo dadkaba waa heshiis ay u yihiin danta dadka iyo dalkaas ka fikirayaan marka maxay ugu fikirayaan alla alluu la yahay waayahay een waayahay aan kaa dhexgalo madaxweynaha maamulka jubbaland caleemisaarkiisa eh, waxaa lagu waday in eh, mar horeba uu qabsoomo Eh, dowladda federaalka soomaaliya eh, markii loo eego doorashooyinka maamul goboleeda dalka soo lama dhihi karaa ayada naftigeeda fargelin siyaasadeed oo ku aadan ninkii ay rabto inay geysan rabto maamulada qaar oo haddaba aan la socono oo dowladda federaalka soomaaliya qofkii ay rabtay ay geysatay marka jubbaland arrintaasi way kusoo horjeestay way saxan tahay soo mala dhihi karo
walaalow lama dhihi karo meeshaan yani waxay halada ummadda dhan waa u jeedaa dugdan sida ka dhisantay hadda yani guddiga doorashada asigaas u samaysay saddex qof haliikeeda kalaha nin kala baxayaaba yani xildhibaan waxaas wax adduunka ka dhahay ma la yaab waay waa fajac iyo yaab waay dowladda federaalka waxaasay arkaysaa odayaasha yani beelaha oo dhan u bedelay kuwo asaga gacanta ku qabsaday inuu u dhadhiibtay marka kaasay arkaysa dowladda waa toosan tahay aad iyo aad waxaan kula haynaa khayra iyo farmaajo waayahay waxaa loo baahay intii xilkooda kadib waxaad samaynaysaan sameey waayahay marka marka sakiin oo meesha u fadhiya asagana dalkiisa yani aan maamuli waaye ka tegay inuu maaragtay hadda axmed madowda soo safto waa ninkaas horta raxaweenba maaha raxaween maba ahaba ikhilaaftana waa ku adakaatirma u sheegta mogi ma waayahay mudane een, waa mahadsantahay een, markii loo eego siyaasadda u dhexaysa maamul goboleeda dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya ma ahan mid hadda ay soo bilowtay waxaan la soconaa in maamul goboleedyada qaar ay weli ay dowladda federaalka soomaaliya ay raacsan yihiin marka jubbaland dhowr jeer waxaa la isku dayay in madaxweynaheeda la bedelo balse way suurtageli weyday dowladda hadda waxay samaysay in ay unuqabateen saarto duulimaadkii si loo baajiyo caleemisaarka madaxweynaha jubbaland marka eh, taasi soo uma muuqato in dowladda federaalka soomaaliya ay awoodeedii ay yar tahay weli ay fashilan tahay horta waxweyba ilaahay sababtiisa sababtiisa ku dhabaata federaalka ah way aragtay qalabkiisay aragtay nimankaa hadda yani meesha ku ordaya caleemisaara u seenaale bay ka rabaan ninkan carabtu la haystaa lacag badan iyo kenya la haystaa soomaali waa u jeedaa ayadii kenya kuma feena dalkii soomaaliya dhinaca bay ka qabsatay badii bay qabsatay nimankan badda markii ugu horeysa badaba ayagaa ka qaatay daalish bay ka qaatay sharifatana shekh shariifa ka mid ah oo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii markaas joogay waa la ogyahay waxaa tartira loo socdaa marka hadda wixii hadda xil bay rabaan xisbiyay ka soo galmeen bay leeyihiin dembigeedii uma filan waa arkaysa waxa ay ka helaayna male insha allah waayahay helayana male waayahay ugu dambayntii mudane maxaa tala hoose u jeedin lahayd maadaama aqoon-yahan aad tahay waad u jeedaa siyaasadda u dhexaysa maamul goboleeda dowladda federaalka soomaaliya marka maxaa tala hoose u jeedin lahayd
waxaa soo jeedinaa dowladda soomaaliya ha ku adkaysato mowqifka ay ka istaagtay in doorasho kale in lagu ris ka dhacdo ha ku adkaysataan leh axmed madoobana raalli ahaw raalli ahaw raalli ahaw waa lagu arkay waa lagu ogyahay waxaasina qaladkaas dhanna dowladda qarbeed baa see marka hadda kismaayana kenya ma ku darmayso kenya habeenkii ay rabto waxa kale ma aha ayadoo n s d haysatay rabtaa haddana soomaali ay shalba goosato marka taasna managaa maqlaay soomaali haddaan gabar haddaan keenayn kenya waan ka ragnay annaga inkasta waa tabariyadii waa tabariyadii ay leeyihiin hadday loo jeesto kenya soomaaliya bel mana haysanaya bel ha ogaata kenya ay soomaali waa ogtahay ashhad waaye eebax waaye geesiyaal waaye dhulkooda haddaa far soo geliso kenya inuu maaragtay ayadan aan jiri doonin ha ku xisaabtanto nimankan madaxda oo meesha madaxnimo soo dhasayaka aan joogsanaynin waxaan dhahay walaalayaalow ummadda idinkaa ka dhashay idinka mas-uuliin soo noqday idinkaa idin sugaysa haddana waa aseebaysa dhantada aadida ku filan ummadda aad iyo aad boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa idin aragtay mana idin rabto xisbi alladiina intiina meesha isku aruurisay mooginaynkaan ma soo galay u jeedinaayo nimankaas ugu nasteexaynayaan sheekh shariif nin sheekhe waay inta maadigi waxay ku darsadayma diinta islaamka waa yaqaana ilaahay ha ugu furime nin waxba kuu taraynin barrin marka khiyaabaha lasoo istaago adaa lagu su-aalaya ummadda mas-uulba ka ahaad way ka dhahay adiga adiga ka mas-uula
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaaftii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanay dadayaay daawo dhab'e deertii muraadka may daliilanga e diinkii quraamad haruunlakii kakadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedan kadaaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhay mayleta ma'e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsan herbal yacni geedo daarul abraar oo
waayahay dhegeystayaal guudahaan wali baantaagaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo namadan siinko idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka kuli baa saaray waan siin dirarsiya dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax ku-deerta wali baa imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal intii barnaamijkan barnaamij lamida reedon kulamaan akheeraya waa cabdirashiid rashka oo siin ku tabo sidaas iyo hamiig nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kamaaqsintiin dhegeystadoka barnaamijka